Kormeerka guddoomiyaha waxbarashada ku tagaya xarumaha waxbarashada ayaa ahaa mid lagu ogaanayo heerka waxbarasho ee ka jira iskuulada degmada Xudur, ogaanshaha baahiyaha jira, si loo daboolo sidoo kalena loo dhiirrigeliyo horumarinta waxbarashada. Sidoo kale, intii guddoomiyaha kormeerka uu ku jiray ayaa waxa uu xog waraystay macallimiinta, ardayda iyo maamulayaasha. Guddoomiyaha waxbarashada degmada Xudur, Aadan Axmed Maxamuud ayaa ka hadlay kormeerkiisa.
kormeerka wasaaradda iyo bilaawma e ka dhex jarna kormeer dhowaantan dhaba iskuullada kormeerani caadiyan marba haddii sanad dugsiyeedka gabaabsi'iyey imtixaanaadkiina ha dhowin ma in quur galaane mase kormeerane fiiriyaane kontaroolane iskuullada si inka diyaar garoowin imtixaanaadka ardayda lan diyaariy ama duruusta naftiyeeba cutubyada iyo si lan dhammaystiray duruusti in dhammaati se ardayga lanka diyaariya imtixaan gebagabooyinkii iskuullada iyo u diyaargarowga imtixaanaadka aruursanaantiyo barnaamijyo noocyadaas ee iyaa ku kormeeran iskuullada iskuulkan maandheera marka may qeyb ku hay kormeerkii oo wasaaradda waxbarashada iskuullada ku kormeerasay noocaas ahay iyo runtii qeyb ku hay runtii marka may booriyey macnihii wacyigeliyey macnihii inin sanad dugsiyeedkii lamadii kun labaatan iyo afartii lamadii kun labaatan iyo shantii gabagabaey may un hadda ka jarna iskuullada qaar dalka imtixaanaadkan bilaawdaayan juungna imtixaanaadkii macal kuwa shahaadiga ka ekiin saas daraadiye in macnaha maamulayaasha iskuullada may faray ini macnaha imtixaanaadka ardaydan diyaariyaan ardayga naftiisa diyaaringaan baahanyi sanad dugsiyeedkii walaa usaqaadi in macnihii cutubyadii haba dhammaadeen revision laga suubiyo naqtiin lan suubiyi in ardayga la kontaroola in la diyaariyo ardayga la jakima in arday imtixaan in diyaar garoowiyey ini kale la hubiyo macallinka sidaas oo kale macnaha laku jaagaraya duruusta qaabkii cashar diyaarintii ama qaabka imtixaan diyaarintii nidaamyadaas oo dhan maamulaha walaahi sacdin laku bilaabo in macnaha ardayda manhajkii horey lansiina laku xareeye buwaagtii manhajka laku xareeye manhajkiina laku gebagabeey la jaagareey ardayda walaayatuka bacdee lan diyaar gareey inay imtixaanaadkii macnaha la galaw haddii ilaahir insha allahu taala may ku sugaane wakhtiga imtixaanaadka la galawna wasaaradda ha ilaamiyo doonta yaa ku sugaana marka intaas una may sii muujiyo hayne macnaha iskuullada ka booriyaane macnaha in lan sii diyaar garoowo imtixaankii faynalka hay oo iskuullada la kihirifadi haddii ilaaheera